أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax khamiisa taariikhda hijrigana waa tobanka bisha shacbaan sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ganacsado soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korartay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaasi mas-uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan looga hadlayay soo dhoweynta bisha barakeysan ee ramadaan la qaatay culummada wilaayaadka islaamiga madaxweynihii hore ee kooxda riddada soomaaliya ayaa ka digay inay baaqdaan wadahadalladii ay la lahaayeen xasan gurguurte xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta guddoonka baarlamanka riddada ayaa ku fashilmay wax kabedel ay doonayeen inay ku sameeyaan dastuurka riddada kaasoo ay ka hor yimaadeen xildhibaanada mucaaradka gaalada qaramada midowday ayaa sheegtay inay aad u yaraatay lacagihii gargaarkai ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ganacsada soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyadeed ee loo geysanaya soomaalida ku dhaqan dalkaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya mid ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed ee ku nool waddanka dibaddiisa ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay tuulo lagu magacaabo waamo oo ku taalla duleedka magaalada boort elizabeth ee dalka koonfur afrika ganacsadahan oo lagu magacaabi jiray samaale burhaan wacays ayaa sida la xaqiijiyey kooxaha hubaysan ay weerareen kuna dhex dileen meherad ganacso oo ku lahaa tuulada waamo wararku waxay intaasi ku darayaan in dableyda fulisay dilkaasi ay goobta ka baxsadeen iyagoo wax dhac ah aan u geysan dukaankii uu lahaa ganacsadaha la dilay sida ay xaqiijiyeen yeelwanaadyo aan u helnay ciidanka booliska oo looga bartay inaanay waxba ka qaban ugaarsiga lagu hayo soomaalida ayaa goor dambe soo gaaray goobtii uu ka dhacay dilka waxayna sheegeen in falkaasi ay baarayaan soomaalida ku dhaqan dalka koonfur afrika ayaa ugaarsi baan kala kulmaya kooxa koonfur afrikaan ah oo ilaa iyo hadda aan la garanayn sababtay u laynayaan soomaalida maadaama hantidooda aanay u geysanayn wax dhac ah iyadoo bishan oo keliya la dilay ugu yaraan sagaal qof oo soomaali ah mahadsanid marwan mas-uuliyiinta maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kulan looga hadlayay soo dhoweynta bisha barakeysan ee ramadaan la qaatay culummada wilaayaadka islaamiga waa kan cusmaan axmed dhuubow wuxuu ahaa kulan saacado badan socday ujeedkiisuna ahaa sidii dadka muslimiinta ah loogu faa'iideyn lahaa maalmaha barakaysan ee bisha ramadaan ee nagu soo aadan kulanka waxaa soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana ka soo qayb galay inta badan culimmada wilaayaadka islaamiga ah iyadoona intii uu kulanka socday lagu soo gudbiyey talooyin iyo tusaalayaal fara badan oo wax ku ool ahaa qaar ka mid a culimmada ayaa bidhaamiyey sida ay tahay in ummadda muslimiinta ay ugu faa'iidaystaan maalmaha kheyrka badan ee bisha barakaysan ee ramadaan sidii looga faa'iidaysan lahaa bisha ramadaan ayay culammadu aada ugu niqaasheen haddii ummaddu ay ugu faa'iidaysan lahayd looga faa'iidayn lahaa insha allah waxyaalo badan baa laga hadlay dee waxaa ka mid ahaa in duruuso oo musalsal ah oo kala gedisan dadka macnaha loo diyaariyo sida maadaama abaare ay jiraan tacaawunka oo kale laga hadlo towxiidka oo kale siirada nebiga calayhi salaatu wassalaam hazawaadkii dhacay oo kale laga hadlo bidacda laga hadlo ummadda islaamka ee soomaalida waxaan leenahay war bishani waa bishii toobadkeenka waa bishii ducada ducada la badin jiray ilaahayna ducada abaabada jannado dhan baa ballaqan waa bishii nafta la tarbiyeyn jiray maxaa yeelay ilaahay wax inaga shay inaga inaga xidhxidhaya oo silsidanaya kabaa'iru shayaadiin shayaadiintii waaweynada dhan baa laynaga shayaadiina ninka bisha ramadaan naftiisa tarbiyeyn kari waaya abidkii ma tarbiyeyn laanno asbaabta soonka laynoogu keenay waaba laynoo sheegay waxaa layidhi lacalakum inaad ilaahay ka baqataan baa soonka laydinku waajibay in mataqaana cuntada laga taga keli ita soonku maaha waa in tarbiye dhammaystiran maala yacni iyo turub iyo qamaar iyo waxaa intii lagu soo jeeda maalintii la hurda ma ah waxa weeye farax iyo soo dhoweyn iyo marxabayn iyo lix bilood iyo dadkii salafka ahaa inay baryi jireen ilaahay ramadaan inuu gaarsiiyo lix biloodna ay oran jireen ilaahu ramadaanka iyagii naga aqbal waxaan ku qaabilaynaa een, ilaahay subxaanahu watacaala inuu noogu dambi dhaafo waxaan ummadda muslimiinta guud ahaan u sheegaynaa xadiidkii nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam iyo malaku jibriil ay isugu duceeyeen midna ducaynayey midna aamiin uu lahaa markay saxaabadu weydiiyeenna uu yidhi malaku jibriil baa duceeyey anna aamiin baa yidhi saddex arrimood waxaa ka mid ah bi ruux bisha ramadaan u soo gashay oo markaasi aan ka shaqaysan macnaha camal wanaagsan ku dadaalin loogu dambi dhaafin allaha fogeeyo meel baas allah ka tuuray aamiin sidoo kale culimmada ayaa dadka muslimiinta ku booriyey in ay jihaadka aadaan oo ay qayb ka noqdaan haliyada ku sugan furimaha dagaalka ee la dagaalamaya cadowga alle iyaga oo sidoo kale mujaahidiinta furimaha ku sugan ku bogaadiyey camalka wanaagsan ee jihaadka ah bishaan waa bishii loo yaqaanay shahru nasri watamkiin aljihaadu maadin ilaa yowmi alqiyaama alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayr ilaa yowmi alqiyaama alajru walmaqnamu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam waxyaala lagaga faa'iidaysanayo waxaa ugu fadliga badan waxa weeyaan in dadku ay jihaadaan oo cadowga ilaahay tabaaraka wa tacaala ay la jihaadaan furimaha ay buuxiyaan dadka suquurta jooga ee difaacyada jooga ee ilaahay ku sharfay kuna karaameeyey inay furinta ka shaqeeyaan ay ku cibaadaystaan waa inay bishaan labalaabaan cibaadada jihaadka iyagoo cibaadaadkii kale ramadaan laga faa'iidaysanaya ka faa'iidaysanaya haddana cibaadatljihaad oo aclaa aclaa min aclaa cibaadaad ka mid ah inuu ka faa'iidaystaan baa la rabaa madaxweynihii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa ka digay in ay baaqdaan wadahadaladii ay la lahaayeen xasan gurguurte xilli khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay murtadiinta warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba xilli uu cirka isku sii shiriirayo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ayaa digniin adag laga bixiyey inuu fashilmo shirkii ay dhinacyadaasi u madlanaayeen shariif sheekh axmed oo ah hogaamiyaha golaha waxa loogu yaro samata bixinta ee mucaaradka ah ayaa wax lala yaabo ku tilmaamay kulankii fowdadu kusoo idlaaday ee ay yeesheen golaha dawaaqiida wuxuu sheegay in habdhaqanka guddoomiyaha baarlamaanka uu sabab u ahaa wixii dhacay isagoo xasan gurgurta ku eedeeyey inuu qaadayo tallaabooyin sababi karo inay baaqdaan wadahadaladii dhinacyada u dhexeeyey
marka runtii waxaan leenahay waxaa nasiib darro ah iyadoo gogashaas la fidiyey madashu iyo mataqaanaa goluhuba si wanaagsan ay uga soo jawaabeen ay muujiyeen niyad wanaag la filaayaba in diyaargarowga shirka uu bilaawdo in waxyaabihii shalay lagu kala aragti duwanaaday oo ay ugu horreeyaan wax ka beddelka dastuurka ah loo marin hannaan sharci ah in haddana lagu dhiirrado iyadoo meel la iska dhigay ee la abuuro khilaafaad iyo maanta waxa meesha ka dhacay runtii aad iyo aadaan u aragnaa inay yihiin nasiib darro marka waxaan rajaynaynaa madaxda dalka inay ka leexdaan ka joogaan arrimahaas u istaagaan waxyaabaha horitabinta leh oo ay ugu horreeyaan in heshiis laga gaaro doorashooyinka khilaafka u dhexeeya murtadiinta ayaa la filayaa inuu meel adag gaaro maadaama xasan gurgurta iyo kooxdiisa ay ku adkaysanayaan meelmarinta qodobadii muranka badan dheliyey islamarkaana mucaaradku ay diidan yihiin ka qayb qaadashada waxa loogu yaro doorasho qofiyo cod ah mahadsanid abuushayba guddoonka baarlamaanka ridada ayaa ku fashilmay wax ka beddel ay doonayeen inay ku sameeyaan dastuur gaaleedka ridada kaasoo ay ka hor yimaadeen xildhibaanada mucaaradka sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed kulankan ay shalay baarlamaanka riddada ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa kusoo dhammaaday buuq iyo gacanka hadal kadib markii ay isku gacan qaadeen xildhibaan oo ka tirsan riddada shirkan oo kooxda riddada ee filla soomaaliya iyo guddoonka baarlamaanka riddada ay doonayeen inay wax ka bedelaan cutubyo ka tirsan dastuurka riddada ayaa arrintaasi ku fashilmeen kadib markii xildhibaanada riddada ee mucaaradka ah ay arrintaasi ka hor yimaadeen muuqaallo laga soo qaaday hoolka ay ku shireeyeen dawaaqiidda riddada ayaa waxaa ka muuqanayay buuqa iyo sawaxanka hareeyey kulanka kaasoo uu xakameyn waayey murtad aadan madoobe oo ahaa shir guddoonka kulankaasi
xildhibaanada sharafta leh waxaan rabnay xildhibaanada in isla hadalno shalay noo soo jeediyeen kama diidin waxoodii waxay u eg tahay fawda ay u eg tahay annugu fawda ma maamulno haddii sanaga loo hogaansimi waayo xildhibaanka sharaftiis maaha marka waxaan codsanayaa xildhibaanada u yimaadeen inay dantooda gutaan ajantaha inoo ahaayeen waxaan codsanaynaa xildhibaanada fawdada wadaa inay joojiyaan fawdada idinkoo mahadsan
aad iyo aad aad umahadsan tihiin xildhibaanay sharaftale maanta arrinteena waxay ku kooban tahay warbixin warbixin iyo qiiban ay ku kooban tahay hal la qiibiyo ah, warbixinta iyo nuxuraha soo jeedinta hal la qiibiyo aad aad umahadsan dhinaca kale xubnaha baarlamaanka ee mucaaradka ayaa sheegay in maanta ay hor istaageen qorshihii ay wateen gurguurta iyo guddoonka baarlamaanka ridada waxaad og tihiin in kowda bisha februari oo maalmo inaga ay ka harhsan yihiin loo ballansan yahay in laysu yimaado oo laga hadlo waddankan maadaama wakhtigii do- ee dowladdani uu dhammaaday doorashadii dhici lahayd iyo meeshii la aadi lahaa in loo ballansan yahay taa marka iyadoo oo ay maalmo ka harsan yihiin ayaa niyid xumaanta qoladan meesha joogtaa ay bilowday inay dedejiso waxyaabaha qaarkood annagana taas ayaan hortaagannahay waxaan soo jeedinaynaa in la wada fadhiisto dastuurka lagu noqdo sharciguna shaqeeyo arrintan waxay ku soo aadaysaa xilli lagu wado horaanta bisha soo socota ee februari ay kulan isugu yimaadaan mucaaradka iyo kooxda riddada ee xasan gurguurta kaasoo qodobada loogu hadlayo ay ka mid yihiin inuu gurguurta ka laabto wax kabeddelka uu ku sameeyey dastuurka riddada iyo in laga heshiiyo doorashada soo socota mahadsanid cabdiqani gaalada qaramada midowday ayaa sheegtay inay aad u yaraatay lacagihii gargaarka ee ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya xaaris cabdulqaadir ayaa warbixintan inoo haya afhayeenka ururgaaleed kala baxay qaramada midoobey ayaa shaaca ka qaaday in hoos u dhac ballaaran uu ku yimid lacagihii ay ku sheegi jireen gargaarka bani-aadinimo ee soomaaliya sanadkan cusub ee waxa uu sheegay in lacagihii la codsaday sanadkii hore ee qaramada midoobe heshay wax ka yar afartan boqolkiiba isagoo tilmaamay in hoos u dhacaasi ballaaran ay sabab u tahay gabaabsiga dhaqaale iyo kheyraad ee ku yimid dalalkii bixin jiray lacagahaasi gaalkan waxaa kaleo intaa ku daray in adeegyo badan oo asaasi ahay halis ugu jiraan inay yaraadaan maadaama la waayey ayuu yidhi in ka badan kala bar miisaaniyaddii la filayay sanadkan cusub ee labada kun lix iyo labaatan afhayeenka waxa uu xusay in sanadkii hore qalamada midoobey ay codsatay hal dhibic afar bilyan balse ay heleen oo keliya saddex boqol sagaashan toddoba milyan taas oo u dhiganta toddoba iyo labaatan boqolkiiba oo keliya arrintaas oo ku qasabtay hay-adaha gaalada inay yareeyaan ama joojiyaan adeegyadii ay ka fulin jireen soomaaliya dhaqaale la-aantan baahsan ee soo food saartay ururgaalaadka qaramada midoobey ayaa ku soo aadeysaa xili sidoo kale duulaanka saliibiga ah ee muddada badan ka socda soomaaliya uu fashil iyo burbur qarka u saaran yahay islamarkaana uu wajahayo caqabado amni iyo kuwo dhaqaale oo aad u xoogan aad buu u mahadsan yahay xaaris warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu